halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aanu ku rogrogayno baalasha kitaabka bibaleka uu ka kooban yahay haddii uu ahaan lahaa kutubtii axdigii hore ama kuwa axdiga cusub waxaannu caawi horay idinku sii wadaynaa mowduucii aynu kaga hadlaynay cutubkan sagaalaad ee ahaa in allabariga masiixu ka sarreeyo kii wadaadadii reer binu israa'iil ay bixin jireen wakhtigii axdigii hore markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay dhegaystayaal aayaddii saddex iyo labaatanaad ee cutubka sagaalaad oo aynu idiin ballanqaadnay inaynu tafaasiisheeda idiin siinayno wakhtiga xiga wakhtigii la ballamayna waa caawa haddaan markaas dhegaystayaal idiinku celiyo aayaddii saddex iyo labaatanaad ee cutubkii sagaalaad ayaa waxaa qorniinku leeyahay sida tan haddaba lagama maarmaan bay ahayd in u ekaanta waxyaalaha jannooyinka ku jira kuwan lagu nadiifiyo laakiin waxyaalaha jannada qudhooda waa in lagu nadiifiyo allabaryo kuwan ka wanaagsan haddaba waxyaalaha samada waxaa lagu nadiifinayaa allabaryada masiixa waayo dembigu waxa uu ka soo bilowday samada dhiigga dibiyada iyo kan riyaha laguma daadin samada oo taas waa la wada ogsoon yahay laakiin dhiiggii masiixa ayaa yaalla samada taasuna waa wax habboon ama suuban ama sugan oo saxiixa weli meeriska cutubka sagaalaad ayaannu ku jiraaye waxaynu caaway ku bilaabaynaa meeriska ama uu ka sii soconayaa cutubka sagaalaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoraha warqaddan loo qoray cibraaniyadu uu leeyahay sida tan masiixu ma uu gelin meel quduusa oo gacmo lagu sameeyey oo u eg tan runta ah laakiin waxa uu galay jannada qudheeda inuu hadda ilaah hortiisa inooga muuqdo marka ay sidan tahay macbudkii dunida ku yiil waxa uu ahaa mid xagga dusha ah balse xaqiiqda balse xaqiiqdu xagga sare ayaa ay taallaa marka uu leeyahay qoruhu inuu hadda ilaah hortiisa inooga muuqdo ayuu ula jeedaa in masiixu fadhiyo jaaha ilaah wuxuuna ku dhintay dunida oo taa ayaa ina badbaadinaysa marka weliba masiixu ma uusan gelin macbud gacmo lagu sameeyey wuxuuse ku jiraa macbud ruux ahaaneed oo hubala wuxuu ku dhintay dunida oo wuu ina badbaadiyey wuxuuna ku nool yahay haatan samada si uu u sugo ama xaqiijiyo badbaadadayada wuxuu halkaa u joogaa aniga iyo adiga haddaan markaa horey idiinku sii wado dhegaystayaal cutubkan sagaalaad ayaan idiin akhriyayaa aayadda shan iyo labaatanaad ee cutubka sagaalaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan hoos ku qoran weliba uma uu gelin inuu marar badan isbixiyo sida wadaadka sare meesha quduuska ah sannad waliba ula galo dhiig uusan lahayn marka ay sidan tahay saaxiibayaal wadaadka sare ayaa waxa uu sannad waliba dhiig la soo geli jiray quduuska quduusyada quduuska quduusyada waa qayb ka mida taambuugga waayo horey ayaannu idiinku soo sheegnay in macbudka reer banu israa'iil uu ka koobnaa laba qaybood qayb baa waxaa la odhan jiray meesha quduuska ah qayb kalena waxaa la odhan jiray quduuska quduusyada dhiiggaasuna waa dhiig xoolaad waa dhiiggii halkaa ay ku bixin jireen wadaadadii reer laawiye laakiinse ma ahayn kii ciise masiix haddaan markaa qorniinka horey idiinku sii wadno ayaa waxaa qoraha warqadan cibraaniyadu uu leeyahay sida ku qoran cutubka sagaalaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan haddii kale lagama maarmaan bay ahayd inuu marar badan xanuunsado tan iyo aasaaskii dunida laakiin haatan oo dhammaadkii wakhtiga ah isaga mar keliya ayaa la muujiyey inuu dembiga ku baabi'iyo allaberigiisa waxa uu leeyahay dhammaadka wakhtiga waxaana taasu ay khusaysaa ama loo qaadan karaa dhammaadka dunida ha yeeshee baibalku ina bari maayo wax ku saabsan dhammaadka dunida wuxuuse ka hadlayaa dhammaadka wakhtiga waxaa kaloo qoruhu leeyahay isaga mar kale ayaa la muujiyey inuu dembiga ku baabi'iyo allaberigiisa wuxuu masiixu yimid dhammaadka wakhtiga sharciga wuxuuna isku duway cahdi cusub waana cahdigii nimcada haddaan horey idiinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada cutubkiisa sagaalaad aayadda toddoba iyo labaatanaad ayaa waxaa qorninku uu leeyahay sida tan waxaa dadka looga dhigay inay mar dhintaan taa dabadeedna la xukumo dhammaadka nolosha aadmiga waa dhimashada markaa kan aan badbaadin dhimashada kadib heli maayo wax kale oo aan ciqaab ahayn haddii dhimashada masiixa aayan ku badbaadin ama aadan ku badbaadin waxaad filataaba waa xukun kolkii aad ka hor muuqato carshiga xisaabta dhimashadu dadka hal mar ma saamayso taasina ilaah baa loogu xamdinaqayaa laakiin dadku mar bay dhintaan si loo xukumo dadku markii ay duquubaan oo dhimashada ku dhowaadaan ayaa qaarkood waxa ay jecel yihiin in ay ka hor muuqdaan sayidka haddaba garan maayo sida aad rumaysan tahay laakiin anigu waxaan jecelahay inaan waaye sii joogo dunida oo dhimashadana ku carari maayo waxaan rajaynayaa inaan sii noolaado ilaa uu ka yimaado masiixa inkastoo aanan garanaynin inaan gaarayo inta uu ka soo noqonayo iyo in kale haddii aynu nasiib u yeelanno in masiixa aynu hawada kula kulanno dhimasho arki mayno oo dhibina jiri mayso ama dhimasho la arki maayo waxaase samooyinka lala gelayaa sayid ciise masiix weli waxaannu ku jiraa haddaba meeriska cutubka sagaalaad waxaanan iminka idiin akhriyaynaa aayadda siddeed iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sidaasoo kalena masiix isaga oo mar loo bixiyey inuu qaado dembiyada kuwa badan ayuu dembi la'aan mar labaad badbaadin ugu muuqan doonaa kuwa isaga sugaya tanu haddaba ka hadli mayso wakhtiga masiixa lala gelayo hawada laakiin waxaa laga hadlayaa imaanshihiisa dunida si uu dunida u xukumo haddaba rumaystayaasha la xukumi maayo oo markii uu muuqdo marka labaad noqon mayso in dembiga xal loo helo waayo horay baa dembiga xal loogu helay waana rumaysadka masiixa oo qof alla qofkii rumaysta masiixa xal buu u helayaa dembiyadiisa waayo ciise masiix ayaa u dhintay markii uu soo noqdana ku dhex socon maayo badda galilii ama dariiqyada yeruusaalem wuxuuse markan labaad u imanayaa inuu xukumo dadka markaana maanta laba meel ayaa dembigaaga uu oolayaa waana in dembiga adiga uu kuugu sii jiro ama ku saaran yahay ama inaad masiixa isaga wareejiso haddii aadan aqbalin allabariga masiixa oo aadan ku kalsoonayn in isagu uu yahay bixiyahaaga oo uusan xoog lahayn wax kaa horeeya ma lahan laakiin waxaa ku sugaya ciqaabta marka masiixa ay hor imanayaan dembiilayaasha dunida iyaga oo markaa la eegayo sidii faliimahoodu ay ahaayeen masiixuna markaa iyada ah waxa uu ku fadhiyaa carshiga cad ee xukuumadda ma jiro qof haddii uu carshiga ka hor muuqdo la badbaadinayo laakiin qof waliba waxaa la siinayaa fursad ay ku soo saaraan ama ilaah ku hor keenaan shuqulladoodii waxaana ay ka fiirsan doonaan oo weliba garan doonaan in ilaah ku qumanaa wixii uu iyaga ku yiri oo dhan markaana haddii maanta aad dambaabto ma jiro wax dembiga isaga ah kaa qaadi kara waxaase lagaa saamaxayaa markii aad rumaysato in masiixu dembiyadaadii u dhintay markaa oo keliya ayaa saamaxaaddu ay imanaysaa markii masiixu soo laabto isagu dembi ma lahan oo waxa uu soo dhammaynayaa nabaadiinada wakhtigaas waxaa rasuul yooxanaa oo la hadlaya rumaystayaashii masiixa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda labaad baalka afar boqoltodobyotobanwaxaana qorniinku leeyahay sida tan gacaliyaalow iminka waxaynu nahay carruurtii ilaah oo weli waxaynu noqon doonno lama muujin laakiin waxaynu ognahay in uu goortii uu muuqdo aynu noqon doonno sidiisa oo kale waayo waynu arki doonnaa isaga siduu yahay haddaba markii laynaga hor muujiya masiixa waxa ay inoo noqon doontaa kuweenna ilaah rumaysan maalin weyn waa in markaa dhegaystayaal mid waliba oo innaga ah uu maanka ku hayo inaanay ilaah inooga dhammaan laakiin mid waliba waxaa sugayay xisaab uu la hor iman doono ilaah waxaa intaa ku soo dhammaanaya cutubkii sagaalaad ee warqaddan cibraaniyada halkaasoo aynu si tafatiran uga hadalay mowduucii ku saabsanaa in masiixu yahay allabari ka wanaagsan ama ka heer sarreeya kii axdigii hore waxaanan aragnay in masiixa dhiiggiisii qaaliga ahaa lagu sifeeyey caasinimadii shayddaanka oo isagu samada ka abuuray gadood ama fallaaganimo haddaan markaa intaa ku soo ekeyno cutubkii sagaalaad iyo faalladii ka dambeysay ayaannu iminka dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubka tobnaad ee kitaabka cibraaniyada cutubkan tobnaad ayaan inaba la bedelaynin mowduuca laakiin qoruhu waxa uu horey u sii ambaqaadayaa isla mowduucii aynu kaga soo hadlaynay cutubkii sagaalaad ee ahaa in allabariga masiixu ka wanaagsan yahay kii wadaadadii reer laawi ay macbudka ku bixin jireen haddaan markaa idiin bilowno dhegaystayaal meeriska cutubkan tobnaad ayaannu la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol iyo sagaashan ee axdiga cusub warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka tobnaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan waayo sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo iman doona laakiin ma leh suuradda waxyaalahaas qudhooda oo caabudayaasha marnaba kaamil kagama uu dhigi karo allabaryo sanad waliba hadiyo goorba la bixiyo wuxuu qoruhu markii hore ku soo gunaanaday cutubka sagaalaad haddii masiixu ku guul daraystay inuu dhimashadiisa dadka ku badbaadiyo waxba lama heleen xukun maahee saaxiib haddii aad diiddo in masiixu yahay badbaadiyahaaga waxaa ku wajahaya caloolxumo iyo murugo aan iyada oo kale la arag haddaba kuwa masiixa ka horjeeda ee aan jeclayn markii ay dhintaan xukun baa iyana sugaya waayo waxa ay ka hor muuqan doonaan carshiga cad oo weyn waxaan idinkula talinayaa inaydnaan caayin masiixa ilaah haddii aydan weli waxba ka ogeyn waxyaabaha isaga ku saabsan ee looga qoray qorniinka kitaabka quduuska ah waayo meel kale oo aad ka heli kartaan ma lahan inaad ka akhrisaan kitaabka quduuska ah mooyaane marka qoruhu uu ka bilaabayo ereyga waayo ayaa taasu ay ka macno tahay in mowduucii hore oo aynu ka hadlaynay aanu weli isbeddelin oo uu weliba sii socon doono waana mowduucii ahaa in allabariga masiixu ka wanaagsan yahay ama ka sarreeyey kii reer laawi waxaa markaa uu leeyahay qoruhu waayo sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo iman doona laakiin ma leh suuradda waxyaalahaas u dhowda sharcigii muuse waxa uu gutay ujeeddadii loo keenay oo ahaa in wax lagu baro reer banu israa'iil maadaama ilaah israa'iil aad iyo aad wax u baray welibana si weyn baa israa'iil loo ciqaabay markii sayid ciise masiix dunida joogay waxa uu yidhi sida ku qoran injiilka sida luuga hoos u qoray cutubka saddex iyo tobnaad aayadda afar iyo soddonaad waxaana masiixu leeyahay sida tan hoos ku qoran yeruusaalemay yeruusaalemay tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy inteebaan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida doorada carruurteeda baalashooda hoostooda ugu ururiso laakiin idinku ma aydaan jeclayn saaxiib haddii aadan rumaysan in ciqaabta rabbigu ay xanuun badan tahay waxaad aaddaa yeruusaalem oo waxaad ku dhex socotaa waddooyinka yeruusaalem qaybteeda qaraamiga ah waxaana weliba u baxdaa dhanka masiixu markii uu noolaa uu dhex mari jiray waxaa dhankaas oo dhan daboolay burburka magaalada qadiimka ahayd ee reer rooma ay burburiyeen isla sidii ciise masiix sii sheegay waxa burburka keenayna waxa ay ahayd in ilaa xukun saaray magaalada xukunkii wuu ku dhacay oo yeruusaalem waa la barooriyey wuxuuse sayid ciise masiix leeyahay yeruusaalemay yeruusaalemay tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy inteebaan marar badan jeclaaday in aan carruurtaada u ururiyo sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso waxaa la siiyey haddaba sharciga reer binu israa'iil oo waxay ahayd inay sharciga ka gartaan waxyaabaha masiixa laga leeyahay laakiin dadku waxay iftiinkii ka jeclaadeen godcorka sida injiiladu ay noo sheegayaan haddii dadkayagu wada aqbali lahaayeen haddaba waa soomaalida ee injiilka masiixa waxaa dhulkayaga oo dhan lagu arki lahaa horumar iyo waxsoo saar aan horey loogu arag ilaa iyo maalintii ay xorriyadda qaateen balse dadkii gudcurka ayaa ay iftiinka ka doorteen waxaanan iminka arkaynaa in dhibaato ay saamaynayso dhulkayaga waxaana dadkii ay isku kala qaybqaybinayaan qabiil waxaana taasu ay keenaysaa in mashquul lagu ahaado waxyaabo aan faa'iido u lahayn dadka oo dhan injiilka masiixa wuu faafayaa oo waxa uu gaaray daafaha dunida oo dhan waxaanan quudarraynayaa in dadku ay doortaan iftiinka oo ay isaga tagaan jahliga oo jahligana ay ka doortaan xigmadda maxaa wacay waxaannu idiin sheegnay in xigmaddu ay tahay shay la xagsado waxaanan kaloo idiin sheegnay in xigmaddu ay tahay masiixa habase yeeshee qaranka reer binu israa'iil waxa ay haysteen kitaabkii towreedka oo isagu ah sawir muujinaya qaynuuno cayiman oo tilmaamaya in masiixu innaga halkan inoogu wada dhintay haddaynu nahay yuhuud ama giriig gun ama gob addoon ama xor nin waliba waxaa badbaadada lagu siiyey bilaash oo waxba kharasha kaaga bixi maayo haddii aad masiixa u timaaddo waxaa markaa la doonayaa inaad rumaysato in masiixu dembiyadaada u dhintay waxaad markaa helaysaa hadiyadda nimcada ee lagu helo rumaysadka masiixa marka ay sidan tahay kuma jirno haatan sidii uu ahaa ku talagalkii axdigii hore waayo waxaa iska lahaa ku talagalkaas qowmiyad hore oo ay ahayd in ay sidaa u noolaadaan oo ku socdaan sharciga iminka ku talagalku waa ka duwan yahay kii hore oo waxaannu nool nahay wakhtiga nimcada oo waa laga soo gudbay ama lasoo dhaafay wakhtigii sharciga haddaba waa laga soo gudbay wakhtigii dadku ay dembiyadooda wax u bixin jireen oo waxaa la soo gaaray wakhti ay tahay in qof waliba uu dembiyadiisa ku wareejiyo masiixa oo isagoo ah kii dembiyadeenna u dhintay ma jiro nin iminka laga aqbalayo inuu ku socdo xeerar wakhtigoodii la dhaafay maxaa wacay waxaa iminka yimi masiixa oo ah kan furashada lagu helo wakhtigan aynu noolnahay ee nimcada markii masiixu yimi isaga ayaa inoo dhintay si aynu nolol ku lahaanno maxaa wacay sharcigu ma lahayn awood hirgelisa in dembiiluhu dembiyadiisii ka gudbo ama ka adkaado haddaan markaa horey idiinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada ayaannu iminkana akhriyeynaa cutubka tobnaad aayaddiisa labaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan haddii kale miyaan la joojiyeen in allabaryo la bixiyo maxaa yeelay caabudayaashu iyaga oo mar la nadiifiyey mar dambe dembiyo iskama ay garteen waxaa qoruhu uu adkaynayaa in allabariga dembigu aanu qiimi lahaanaynin marba haddii masiixu yimi haatan haddii qofku hal mar dembiyadiisii wax u bixiyey maxaa keenay buu leeyahay in haddana uu sii wado wax u bixinta dembiga waxaa markaa sabab u ah in xeerka sharciga aanu kaafiyeynin dembiyada dadka laakiin xeerku waa masaalka ama hooska waxyaalaha wanaagsan haddaba waxaa xiise leh in dhowr sannadood kadib markii masiixu dhintay macbudkiiba la burburiyey reer binu israa'iilna awood uma yeelan inay kol dambe dhisaan macbudka markii masiixu noqday allabariga ayaa taasu waxa ay soo dhammaysay howlihii laga waday macbudka maanta dembiyada wax looguma bixiyo dhulka israa'iil ha yeeshee wakhtiyadii hore waa loo baahnaa in dhiigga xoolaha loo bixiyo dembiyada oo waxa ay tilmaamayeen dhiiggii masiixa waxaana ay ahayd sida keliya ee aadmigu dembi dhaaf ku heli karo waxaana qorniinku leeyahay sida ku qoran aayadda labaad haddii kale miyaa la joojiyeen in allabaryo la bixiyo maxaa yeelay caabudayaashu iyaga oo mar la nadiifiyey mar dambe dembiyo iskama garteen mana ayan yeesheen dareen ah inay dembiilayaal yihiin haddii qaalinta qurbaanka dembiga loo bixiyo ay ku fillayd dembiyadooda weli waxaannu markaa iminka ku jiraa ameeriska cutubkii tobnaade waxaannu eegaynaa aayaddii saddexaad oo waxaa qorniinku leeyahay isaga oo ka faalloonayo allabaryadaas sida tan laakiin allabaryadaas waxaa sanad walba lagu xusuustaa dembiyo haddaba markii dadku ay xoolaha bixinayaan waxa ay xusuusan jireen dembiyadooda oo xeerkaasu ma dhammaystirnayn haddii kale ma ahayn in ay ku noqdaan sanad waliba iyo maalin waliba allabarigaasu wuxuu ahaa hooska waxyaalo wanaagsan oo iman lahaa markaana saaxiib hoosku ma ahan waxa uu u taagan yahay oo ninna kuma noolaan karo hooska gurigiisa laakiin wuxuu qofku u baahan yahay guriga qudhiisa si qabowga iyo dabaylaha dhacaya iyo roobka uu uga nabadgalo haddii allabarigaasu kaamil yahay laguma noqnoqdeen markii qofku yidhaahdo cudurkaygii waa layga bogsiiyey welibana uu daawo qaadanayo saacad waliba ninkaas isaga ah lama daweyn oo waxbaa u laaban oo markii qof qurbaan la soo noqnoqdo sanad waliba waxaa cad inaan dembigiisii xal waara loo helin allabaryadaas iyaga ah waxa ay dadka xusuusin jireen oo keliya sanadba sanadka ka dambeeya dembiyadooda waxaa markaa laga doonayey reer binu israa'iil inay xusuustaan dembiyadooda oo wax u bixiyaan qaran ahaan sanadkiiba hal goor waana maalinta loo yaqaano yom kibuur maxay haddaba maalintaasi u taagnayd ama macnaheedu muxuu ahaa maalintaas waxaa la soo kaamilay markii masiixa lagu xidhay iskutallaabta ee uu yidhi way dhammaatay way dhammaatay shaqadaas waa la soo gebagabeeyey oo iminka looma baahna in dhiigga dibiyada iyo orgiyada la bixiyo iyadoo ay u taagan yihiin nafsadeenna masiixa ayaa bixiyey furashadeenna oo wuxuu nafsaddiisii rahaamad ahaan ugu bixiyey furashada kuwa badan markaana looma baahna yom kibuur ama maalin loo kafaara gudayo dembiyada waxaa cad in qofkii dembiyadiisa maanta dhiig xoolaad u bixiya inuu hoosaysiinayo waxyaalihii masiixu dadka u qabtay haddaan horay idiinku sii wadno haddaba kitaabka cibraaniyada cutubka tobnaad ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa aayaddii afraad waxaana qorniinku leeyahay sida tan waayo ma suurtoodo in debiyo iyo orgiyo dhiiggoodu dembiye qaado dhiigga xayawaanka waxa uu sharci ahaa intaan lasoo dirin wankii ilaah oo qaadayey eedda dembiyada sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka koowaad aayadda sagaaliyo labaatanaad bal iminka dhegayso qidcadan cajiibka ah oo waxa uu qoraha warqadda cibraaniyadu leeyahay sida ku qoran cutubka tobnaad aayadaha shan ilaa toban baalka saddex boqol koob iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed kolkuu masiixu dunida soo galay waxa uu lahaa allabaryo iyo qurbaan ma aad doonaynin laakiin jidh baad ii diyaarisay waxyaalo la bixiyo oo la gubo oo dhan iyo dembi allabaryadiis kuma aad faraxsanayn markaasaan idhi baleeg waxaan u imid inaan sameeyo doonistaada ilaahow kitaabkan duuduuban wax igu saabsan baa ku qoran siduu horay u yidhi allabaryo iyo qurbaan iyo waxyaalo la bixiyo oo la gubo iyo dembi allabaryadiis ma aad doonayn kumana aadan faraxsanayn kuwaas loo bixiyo sida sharcigu leeyahay markaasuu yidhi bal eg waxaan u imid inaan sameeyo doonistaada wuxuu rujiyey kii koowaad si uu ka labaad u taago sida doonistaasu tahay waxaa quduus laynagaga dhigay bixinta jidhka ciise masiix oo mar keliya la bixiyey
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciid halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin